goor wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu doorkarona waxaa qayb ka noqon doona faahfaaino dheeraada oo ka soo baxaya qarax ismidaamin oo khasaare ka geystay ayraahdi oo khasaare geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho
taliska ciidanka booliiska oo ka warbixiyey khasaaraha qarax ismidaamin oo maanta ka dhacay isgooska ibka xalan ee magaalada muqdisho
ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka al-shabaab kala wareegay deegaanka cows weyne ee gobolka galgaduud madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo shir guddoomiye kulan looga hadlayey barnaamijka xasilinta iyo xalinta khilaafaadka
maxkamadda gobolka banaadir oo maanta u fadhiisatay dhegaysiga garmaqalka shanaad ee saraakiil dowlad oo loo haysto musuq maasuq
madaxweynaha hay-adda duulista rayidka adduunka oo sheegay soomaaliya inay tusaale u tahay horumarinta hay-adaha duulista rayidka ee adduunka
ahbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dhegaystayaal
dayax gacmeed ay leedahay dowladda ruushka oo ku dulburburay dayaxa
iyo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo qorshaynaya inuu hortago maxkamad
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa duhur talaadaha taariikhdu ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha deedaad ee agoosto sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobada maqasheen waxay ahayeen kuwii ugu dar korona warkayga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan
aynu ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax ismiidaamin oo khasaare ka geystay kana dhacay magaalada muqdisho dhanka kalena taliska ciidanka booliska ayaa ka warbixiyey khasaaraha ismidaamin ee ka dhacay isgoyska ifka xalane ee magaalada muqdisho sida warkaanu kusii ambaqaadayo waryahayaga xuseen washington
faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax ismidaamin ah oo saakay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska waa isgoyska aan halkaas ku celiyo faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax ismidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaraxaas ayaa waxaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ah oo nuuciisu ahaa leylaclaabi waxaana la sheegay inuu gaariga ahaa nuucan xabadda karin ee bullad broofka qaraxa ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jiray dhimashadii dhaawac afyeenka ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya sadiiq aadan doodishe oo warbaahinta kula hadlay goobta uu qarax ku dhacaya sheegay in al-shabaab ay qarax u adeegsadeen gaarihii ay soo miineeyeen wuxuuna sheegay in gaariga uu si xoog ah uu doonay inuu u gudbo bar control ay joogeen ciidamada dowladda waxa uu sheegay afyeenka in qaraxa saakay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta dhulbixinta ay dowladda hoose xamar ay ku dhinteen laba qof sidoo kalena uu ku jiray ninkii gaariga waday waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan dad kale oo dhaawacyo gaaray saddex iyo labaatan waxaan joognaa degmada wardhigley gaar ahaan waaxda barwaaqo gaar ahaan xarunta dhulbixinta uu ku shaqeeyo maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose dowladda hoose ee xamar saakay toddobadii subaxnimo iyo toban ayaa khawaarijtii naflacaariga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaa qarxa oo si dhuumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalane jagboyntii ciidanku ay ku lahaayeen oo laga sugi jiray amniga ee degmada iyo waaxaha kale ee ka agdhow goobtaas ayaa khawaarijtu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaa qarxa gaari nuuciisu yahay toyota langrusel gaar ahaan nooca soomaalida u taqaano leyla calaawi oo walxaa qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argixisadu ay ku dhufteen khawaarijtu ayaa khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas uu ku shaqayn jiray shirkadda ifo ee ka shaqaysa nadaafadda maamulka gobolka banaadir halkaasoo xarun u ahayd ayaa khasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah allahu naxariista ina ilahi wa inaa raajicuun uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose ee xamar ee labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaasoo kale ahaa dad goobta kaog dhowaa oo dhaawacu u gaaray halkaas ayaa khasaaruhu yahay halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawaca ah qaraxuna wuxuu ku dhacay xaruntaasi ku shaqaynaysay shirkadda nadaafadda ifa oo ka shaqaysa gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa intaas ayaa khasaaraha meesha ka dhaca yahay haddana goobta way xiran tahay oo waxaa ku sugan ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka ciiltire oo ka shaqaynaya howlgalka sugista amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda sida kale waxaa socota baaris la xiriirta mawuca agabka iyo elementska qaraxaas uu ka koobnaa sida uu goobtaa ku soo gaaray iyo wixii kale oo maxay ahayday la xiriira dhacdaas sida ay u dhacday goordhow ayaan ayadana idinla wadaagi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo maadaama baaristeedu ay socoto wixii ka soo baxa sidaas oo kaleeto ayaan idinla xiriiri doonaa lakin wixii maanta meesha ka dhacay intaasay ahaayeen shirkeenna jaraa'idna intaasuu ku- ku saabsan yahay waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ee, gaari land cruisal ah oo ee, nooca soomaalida u taqaano toyota land cruisal ah, laakiin nooca soomaalida u taqaano leyla calaawi uu ahaa ee, gaarigana dee sida caadiga ah maadaama ciidanku ay ay mar kasta feejigan yihiin oo khawaarijtii gobolkeedu dhacay oo ay jabeen waxay isku dayaan gaariga inay soo muduufakeeyaan oo improvisor ay ka soo dhigaan oo xabadda dee ciidanka waxaan idiin sheegay checkpointiga ifka xalan ciidanka joogo gaarigu inuu soo taraaray oo ciidanku ay si fiican ula faltameen laakiin ee, gaarigu uu ka soo gudbay checkpointiga halkaasna oo xaruntii ay ku shaqaynaysay shirkadda ee, nadaafadda ifa uu ku soo gaaray laakiin mar walba sida aan ka aragnay furmaha dagaalka gaar ahaan qaraxii ay ku weerareen baxda oo kaleeto ee, baabuurtu way soo muduufgareeyaan waxay isku dayaan in xabadda ciidamada geesiyaasha ah ee difaacyada ku jira aysan xabadda qofka naftahaliga ah gaarsiinin laakiin mar walba ciidanku waa u feejigan yihiin ee, sida furmaha ka dhacda khawaarijtii naflacaariga ahayd oo gobolkeedu dhacay ee, waxay ujeeddadoodu tahay keliya inay qaraxaas dadku maqlaan oo
qaraxa ayaa waxaa sidoo kale waxyaalo xoogan u gaarsiiyey gaadiid iyo agabyo kale oo lahayd shirkadda dhinaca nadaafadda ka shaqaysa taasoo ku shaqaynaysay xarunta saaka ee qarax lagu weeraray si kastaba amniga magaalada muqdisho ee maalmihii lasoo dhaafwac waa mid hagaagsan iyadoona mararka qaarkood ay ka dhacaan dalal qorshaysan sidoo kale qaraxyo miinooyin ah
mahadsanid xuseen washington dhanka kale markaan haddii aan eegno ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanka coos weyne oo hoos yimaada degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdinaasir cadaale
ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa kacdoonka shacabka ee macawisleyda ayaa si rasmi ah waxay ula wareegeen deegaanka cows weyn ee gobolka galgaduud kaasi oo al-shabaab u ahaay goob difaac u ah oo ay ka difaacayeen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduuda wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay si buuxda gacanta ugu dhigeen ciidanka xoogga iyo sidoo kale xoogaga kale ee caawinaya amase ciidanka kale ee dadka deegaanka ee macawisleyda waxaana wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan in haatan si rasmi ah ay ciidanka dowladdu ay ula wareegeen deegaankaasi kaasi oo goob muhiima u ahay dagaalamayaasha al-shabaaba wararkii ugu dambeeyeyna soo gaaraya ayaa waxa ay tilmaamayaan eh, in dagaalamayaasha al-shabaab oo horey gacanta uga hayay deegaankaasi ay isaga baxeen eh, kadibna waxaa halkaasi la wareegay eh, xoogaga waa ciidanka xooga dalka taliyaha guutada toddobiyo tobanaad ee kumaandooska ciidanka xooga ee gorgor gaashaanle saahid jaamac faarax oo howlgalka hogaaminayay ayaa warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in si buuxda ay gacanta ku hayaan deegaankaasi iyo sidoo kale deegaano kale oo hoos yimaada
aad baad u mahadsan tahay cabdinaasir cadaala madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa shirgudoomiyey kulan looga hadlayay barnaamijka xasilinta iyo xalinta khilaafaadka sida warkan ay kusii dheereynayso wariyahayaga ilhaan mustafe
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa gudoomiyey shir looga hadlayey barnaamijka xasilinta ee ku qotoma mashaariicda bulshada maamul dhisida amniga cadaalada iyo weliba xasilinta waa xalinta khilaafaadka shirkan oo ay kasoo qeyb galeen qaar ka mid ah golaha wasiirada xildhibaanada deegaanka gudoomiyaha maxkamada sare ee hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa diirada lagu saaray dardargelinta iyo isku xirka arrimaha xasilinta adkeynta nabadgelyada maamul dhisida dadaalada xalinta khilaafaadka xoojinta iyo tayeynta hanaanka garsoorka si bulshadu u hesho adeeg garsoor oo cadaalad ah
aad baad u mahadsan tahay ilhaan mustafe maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga garmaqalka shanaad ee saraakiil dowladeed oo loo haysto musuq maasuq wariyahayaga juulo shaakir ayaa eegaya
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta waxaa u fadhiisatay garmaqalka een eedeystayaal kala duwan oo loo haysto wax isdabamarin ama musuq maasuq eedeysanayaasha maxkamadda maanta karmaqalkooda u fadhiisatay waxa ay ahaayeen saddex balse laba ka mid ah eedeysanayaasha ayaa waxaa een lagu soo bandhigayey difaacitaanka qareenada u doodayey maxamed aadan iyo sidoo kale cabdiqaadir cabdi socdaal oo labadoodu ka tirsanaa bangiga dhexe qaybta garoonka diwladaha aadan cadde ayay ahaayeen labada kala duwan qareenada u doodayay eedeysanayaashaasi ayaana maxkamadda hortooda kusoo bandhigay doodooda ku aadan difaacitaanka een difaacitaankooda iyo sidoo kale een in een iyagu aysan dembi aada u weyn aysan gelin eedeysanayaashaasi kala duwan een maxkamadda gobolka banaadir markii shanaad ayay dhegeysanaysaa eedda mas-uuliyiintan kala duwan oo loo haysto musuq maasuqa ama wax isdabamarinta een abukaate dudaye oo kamid ah eedeysanayaasha een oo kamid ah abukaatayaashii difaacaya eedeysanayaasha labada ah ayaa maxkamadda horteeda waxa uu ka sharaxay een habka difaacitaankiisa isagoo soo bandhigay cadeemo kala duwan iyo qaladaad ay galeen xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo ay eedeysanayaasha kala duwan eedda usoo jeediyeen abukaataha ayaa inta maxkamaddu ay socotay soo bandhigay cadeymo aada u fara badan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax daban ayaana su-aalo kala duwan ka weydiinayay eedeysanaha oo een mas-uuliyiintaasi kala duwan oo cadeymaha uu soo bandhigayay cadeymaha bandhigitaanka ayay tahay garmaqalkan shanaad oo ilaa iyo hadda maxkamadda gobolka banaadir kowda iyo qadar soddon daqiiqa dib layskugu soo laaban doono waxaana maxkamadda gobolka banaadir muddooyinkii ugu dambeeyey waday dhageysiga een kiisaska kala duwan ee la xiriira musuq maasuqa ama wax isdabamarinta mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya ka tirsan ilaa iyo saddex garmaqal oo kala duwan ama saddex qeyb ayayna inta ugu badan een inta ugu badan ay dhegeysanaysay maxkamadda markii la eego iyadoona siyaabooyin kala duwan maxkamaddu ay muddooyinkii ugu dambeysay arrimahaasi ay kaga waramaysay
mahadsanid cabdisalaan joole shaakir dhanka kale markaan haddii aan eegno madaxweynaha hay-adda duulista rayidka ee adduunka ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya ay tusaale u tahay horumarka hay-adda duulista rayidka ee adduunka waxa uuna tilmaamay muddada ay ku shaqeynayaan gudaha magaalada muqdisho inay horumar ballaaran ay ka gaareen hay-addan gudaheeda ayagoo markaasi qabtay howlo badan oo wax utar leh ama waxtar u leh dalka soomaaliya dhanka hay-adda duulista rayidka waxa uuna markaasi ku bogaadiyey dadaalada ay markaasi u hayaan madaxweynaha adduunka ee hay-adda duulista rayidka waxa uuna tilmaamay in soomaaliya oo kasoo kabanayso burbur ay qeyb ka tahay dalalka ugu sarreeya hay-adaha duulista rayidka wasiirka gaadiidka ee xukuumadda federaalk soomaaliya farduuse cismaan cigaal uu helinayo maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macali xasan ayaa kulankan magaalada nairobi kula qaatay madaxweynaha hay-adda duulista rayidka adduunka salvator ishkanjino ninka layidhaahdo xogayaha guud ee ajow joan carlos iyo sidoo kale agaasimaha xafiiska horumarinta iyo hirgelinta hay-adda duulista rayidka adduunka georgia vegas wadahadaladan labada geesood ayaa waxaa diiradda lagu saaray mashaariicda horumarineed ee hanaanka duulista rayidka soomaaliyeed guulaha laga gaaray farsamada iyo iskaashiga guud marayaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macali xasan ayaa kulankan kusoo bandhigay warbixin la xiriirta guulaha dowladda ay ka gaartay maamulka iyo sidoo kale la socodka hawada iyo sida ay uga go-an tahay in lasii xoojiyo arrintaasi madaxweynaha hay-adda duulista rayidka adduunka salvatore ayaa dhankiisa bogaadiyey guulaha laga gaaray waxa uuna si cad u sheegay inay soomaaliya u arkaan tusaalaha horumarka degdega leh ee laga gaaro hanaanka duulista rayidka madaxweynaha ayaa waxa uu ku dheeraaday xiriirka dheer ee la leeyahay soomaaliya oo markaasi kasoo bilaabmay xilliga gumeysiga isagoo caddeeyey in ay hay-adda duulista rayidka adduunka ay markaasi labalabeen aysan ka labalabeyneynin taageerada iyo iskaashiga kala dhexeeya soomaaliya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya fardoso cismaan cigaal ayaa ugu mahadcelisay hogaanka sare ee ajow dadaalada iyo taageerada ay siiyeen soomaaliya ee lagu taageeray isbeddelka horumarka leh iyo iyadoo xaqiijisay inay dadaal ku bixin doonaan dhamaystirka hubinta sida ay soomaaliga u gudbi lahayd horumarinta dhinacyada mudnaantoo leh
waa tahay dhageystayaal guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa warkii duhur aad ka dhagaysanayseen raadioga dalsan nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin
war la hel yaabaa talo la hel